أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga dimuqraadiga maraykanka ayaa shaaciyey in maamulka cusub ee donald trump uu qorsheynayo sidii uu ciidankiisa ugala bixi lahaa dalka soomaaliya mid ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa saadaaliyey in mujaahidiintu ay la wareegi doonaan dalka soomaaliya gabagabada mudaxiraadka xasan gurgurte dagaal culus oo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo hawada sare ay ka taageerayaan diyaaradaha saliibiyadda maraykanka ayaa xalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka banaadir iyo shabeellaha hoose bulshada ku dhaqan degmada caylcadda ee wilaayada gedo ayaa goob fagaaraha ku daawaday xalaqaadka filimka geedigii gurguuta guulmase gabadhacleyn oo ay baahisay mu'asasada alkataiba
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaasaad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga dimuqraadiga maraykanka ayaa shaaciyey in maamulka cusub ee donald trump uu qorsheynayo siduu ciidankiisa ugala bixi lahaa dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeena cali aadan cabdulaahi caliyare waxaa soo baxaya warar sheegaya suurtagalnimada in ciidamada maraykanka mar kale laga saaro soomaaliya haddii donald trump uu la wareego xafiiska ugu sareeya dalkaasi tallaabadan ayaa noqon karta mid lagu yareynayo joogitaanka milatariga maraykanka ee qaaradda afrika si xoogga loo saaro gobollada kale ee muhiimka ah sida uu qoray jornaalka stribis ee kasoo baxa dalka maraykanka kana faallooda arrimaha ciidanka warbixinta ayaa lagu sheegay in dadka hagaya siyaasadda maamulka cusub ee trump ay aaminsan yihiin in soomaaliya aysan hadda ahayn mid maraykanka ku bixin karo kharashaad iyo askar dheeraad ah sida uu joornaalkan u sheegay ninka lagu magacaabo j peterfam oo horey usoo noqday ergiga gaarka maamulkii trump ee gobollada saaxilka afrika warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in musuq maasuq bahasan uu ka dhex jiro maleeshiyaadka riddada gaar ahaan ciidanka danab ee maraykanku tababaro taasi oo keentay su-aalo ku saabsan sida loogu sii wadi karo taageerada militari ee maraykanku siiyo kooxda riddada iyadoo aan la helin lamaane lagu kalsoonaan karo siyaasiyiinta u dhow maamulka trump ayaa walaac ka muujiyay in maraykanka waayi karo mudnaanta uu ku leeyahay gobollada muhiimka ah sida aasiya maadaama uu weli ku mashquulsan yahay qaaradda afrika ninka lagu magacaabo elbridge colby oo trump u magacaabay inuu noqdo ku-xigeenka wasiirka gaashaandhigga ayaa sheegay in maraykanka uu si aad ah ugu firdhiisan yahay qaaradda afrika lagana fiirsado sida ugu wanaagsan ee loo xoojin karo joogitaanka basifiga taliska africom ee fadhigiisu yahay magaalada stuttgard ee jarmalka ayaa soomaaliya ku leh boqolaal askari oo inta badan taageero u fudiya cutubyo ka tirsan ciidanka riddada soomaaliya taliyaasha maraykanka ayaa horey u sheegay in qaabkan uu wax badan ka caawin karo la dagaalanka mujaahidiinta al-shabaab laakiin walaaca ka dhashay inaysan jirin horumar muuqda ayaa mar kale soo cusboonaaday warbixinta ayaa sheegtay in qaar ka mid a saraakiisha maraykanka ay ku eedeeyeen africom inay boonbooninayaan khataraha ka imaan kara soomaaliya si ay u helaan agab dheeraad ah iyadoo qaar ka mid ah qiimeynta khataraha aysan waafaqsanayn xaqiiqada dhabta ah ee meesha ka jirta j peterfam ayaa ugu dambeyntii ku baaqay in si buuxda dib loogu qiimeeyo siyaasadda maraykanka ee soomaaliya isagoo sheegay in qaabka hadda jira uu noqday mid fashil ah ka hor intaan maraykanka gelin soomaaliya juhdi dheeraad ah waa in la sameeyaa dib u eegis ballaaran oo ku saabsan soomaaliya oo ah dowlad fashilantay ayuu yidhi hadalkaas ayaa sii xoojinaya doodii hore ee ku saabsanayd in maraykanku uu u baahan yahay inuu qaato siyaasad cusub oo ku salaysan danihiisa mustaqbalka fog mid ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqyada kooxda riddada ayaa saadaariyey in mujaahidiintu ay la wareegi doonaan dalka soomaaliya gabagabada muddoxileedka xasan gurgurte warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo hayn walaalkan xasan cabdiraxmaan abu xasaan maxamed cali cumar caananuug oo ka mid ah xildhibaanada kooxda riddada soomaaliya ayaa weerar afkaa ku qaaday madaxweynaha kooxda riddada murtad xasan sheekh maxamuud oo xasan gurguurta loo yaqaan wuxuu sheegay inuu god ku sii wado nidaamka kooxda riddada islamarkaana ay wajahayaan mustaqbal mugdi ah isagoona tusaale u soo qaatay afghanistaan iyo suuriya islamarkaana saadaaliyey in masiirkooda uu sidaa noqon doono ninkaas odaga waddankan ceelu ku ridayaa meeshuu ka tuurana meel soomaali ay ka sheekeynayno ay ka sheekeyn doonto ay noqonaysaa ee dalkii ninkan odaga ha laga badbaadiyo anaga ujeedkeena kaas waa sababta waxaan aaminsannahayba ninkan odaga wax laga dhexlaba in la waayo sidii afghanistan ka dhacday ama ka dhacday syria ka dhacday oo kale waddanka inay ka dhacdo marka wadada hadda ay ku socoto dee kusii socoto dadka soomaaliyeed way tashanayaan go-aanana la gaari doonaa gacantaana laga qabanaya xasan sheekh maxamed isagoo sii hadlaya ayuu murtad caananuug waxa uu soo hadal qaaday fashilka siyaasadeed ee ay dhex dabaalanaysa kooxda riddada iyo qorshayaasha liita ee xukuumadda xasan gurguurta ay ku wajahaysa arrimaha dibadda xildhibaan caananuug ayaa shaaciyey in siyaasadaha uu ku dhaqmaya xasan gurguurta ay yihiin kuwo ku socda wadda qarjajeexa isagoona tusaale u soo qaatay hadalladii isburinayey madaxa kooxda riddada soomaaliya ee ku aadanaa itoobiya wuxuuna muujiyey in gurguurta uu ku dhex lumay masaalixda dowladaha shisheeye ee isdiidan sida itoobiya masar iyo eliteria maya maya maya lama noqon karno dunida dunia heshiis lama noqon karti fiiri etoobiya iyo meesha la yidhahdo masar waxay isku haystaan webiga niil qorshahoodii hawshooda annaga waa naga weynta dowlado ayaga is haysta si adiga heshiis ula noqonee suuragal say ku tahay inaad qaahireen heshiis la ahaato addisaawan heshiis aad la ahaato asmaran heshiis la ahaato beeri midaan rabaa inaan kuu sheego hogaamiyaha haddii uusan qorsho lahayn jidkuu doo jidkuu qaadaba meeshuu doonuu geeya horta waxaa keena ayagana qorsho la-aanta beeri haddaadan qorsho lahayn jidka etoobiya haddaad qaadana waa qorshahaada ilaan qorsho ma lihi qaahiraha haddaad aadana waa dantaada asmaraha haddaad aadana waa dantaada marka xukuumadda u hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud aniga waxaan aaminsanahay xukuumad qorshole ma aha marka sidaa darteed maadaama ay qorsho la-aan yihiin me jidkay qaadaanba qorshahoodaa ku jira wax suuragalena ma aha in wasaaradda arrimaha dibadda sababana loo dira wasiir dowlihii wasiirkiina loo dira qaahira madaxweynihiina uu jooga asmara hadee wax waa la awaa saddex dowladood isdiidana isku dan ahayn in madaxweynihii iyo wasaaradda arrimaha dibadda loo kala qaybiyo haddee qorsho xumo waaye marka meel allaala meeshuu doono ayuu iska aadaya hadalka murtadkan ayaa imaanaya iyada oo madaxweynaha kooxda riddada uu wajahaya mucaaradyo xooggan oo kaga imaanaya xubno ka mid a kooxdiisa sababa ku aadan siyaasad xumadiisa iyo fashilka dhinaca maamulka ah ee uu wajahayo dagaal culus oo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo hawada sare ay ka taageerayaan diyaaradaha saliibiyadda maraykanka ayaa xalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo warkaas iyo war kale oo ku aadan howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah oo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka banaadir iyo shabeellaha hoose waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cabduqaadir maxamed rabbaani dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa murtadiinta oo hawada sare ay ka taageerayaan diyaaradaha salibiyadda maraykanka ayaa xalay waxa uu ka dhacay duleedka magaalada kismaayo dagaalka ayaa yimid kadib markii kolonyada murtadiinta ee kismaayo ka soo baxay oo maraykankana hawada sare uu ka taageerayo ay isku dayeen in ay soo weeraraan deegaanka beerxaano oo ka mid ah deegaanada dhaca duleedka kismaayo laguna maamulo kudhaqanka shareexada islaamka dagaalka markii uu muddo kooban socday waxaa murtadiinta u soo degay dayaarad helikobtar ah oo goobta ka qaaday meedadka iyo dhaawacyada murtadiinta iyadoona weli aan si rasmi ah loo xaqiijinin tirada dhimashada iyo dhaawaca ee diyaaradaha helikobtarka xalay ay ka qaadeen goobta dagaalka ugu dambayntiina murtadiintii duulaanka soo qaaday ee diyaaradaha maraykankana hawada ka taageerayeen ayaa iyaga oo jabay waxay dib ugu laabteen magaalada kismaayo sidoo kale gelinkii dambe ee shalay ayay maleeshiyaadka murtadiinta ku jabeen duulaan ay ku soo qaadeen deegaanka beerxaano waxaana dagaalkii shalay looga dilay hal askari oo murtad ah laba kalena waa looga dhaawacay dhanka kale wilaayada banaadir howlgal gaar ah oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen agaarka isgoyska ifka xalane ee magaalada muqdisho ayaa lagu beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ka tirsanaa sirdoonka riddada oo halkaas ku sugnaa waxaana laga dilay mid ka mid a maleeshiyaadka halka mid kalena laga dhaawacay dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay kamin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay duleedka degmada qoryooley oo ka mid a goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay ee wilaayada shabeellada hoose dhimashada waa saddex askari oo murtadiin ah khaniimaduna waa laba qori oo e k afartan iyo toddoba ah iyo booshashkooda geesyada towxiidka ee ka jihaadaya bariga afrika ayaa sii kordhiyey weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta ee isu soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta bulshada ku dhaqan degmada caylcadde ee wilaayada gedo ayaa goob fagaara ah ku daawaday xalaqaadka filimka geediga gurguuta gulmisa gabadhacaleyn oo ay baahisay mu'asasada alkataa'iba casaam carafaat ayaa inoo faahfaahinayaa halkan waa fagaaro ku yaala degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga gedo oo uu martigeliyey daawashada qaybo ka mid a xalaqaadkii shanta ee mu'asasada alkataa'ib ay ka diyaarisay fashilkii xamladii murtad xasan guurguurta uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah oo loogu magacdaray geedigii guurguurta guul mise gabadhaclayn qaybo ka mid a bulshada ku dhaqan degmadan ayaa u soo daawashatay si ay ugu indhaqabowsadaan jabkii uu la kulmay murtad xasan sheekh maxamuud idaacadda islaamiga andalus ayaa mikrofoonka la dhex qaaday bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde iyadoona ay weydiisay siday u arkaan xalaqaadkan ay daawadeen filinka aan daawanay wuxuu ahaa filinkii musalsalka ahaa oo ay soo saartay alkataab kuna saabsanaa geedigii gurguurte guul mise gebidhaclayn waxaa ka muuqatay gebidhaclayn baa ka muuqatay iyo guul uu gaaray islaamka ka muuqday iyo khasaaro iyo rubci iyo argagax iyo been ku dhacday gurguurta iyo geedigiisii iyo horumar uu gaaray muslimku si guud anigana qalbigayga iyo maskaxdayda iyo aragtidayda lama soo koobi karo ah waxa aan meeshaan ku arkay wax aad loogu farxo oo aad loola yaabaan meeshaan ku arkay waxaan ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala guushaas inuu noo siyaadiyo gaaladana jabka iyo hasiimada uu u siyaadiyo waxaan ku daawanay filim qiimo badan oo ka turjumayey wixii dhacdo ahaa oo kufri loo geystay ilaahay baa ku mahadsan iyo meeshii u dambaysay iyo guuldaradii iyaga la gudboonaatay iyo guushii u sohoyatay islaam ay u kala tahay xaqa iyo baadilka sida uu u kala sareeyo ilaahayna u kala tilmaamay ilaahay baa ku mahadsan alxamdulilaah kaasaan ku daawanay marka alxamdulilah waa wuxuu kala kulmay horta khasaaro lama ilaawaana oo taariikhdiisa baalmadow ku qortay islaamkana waxay u noqotay guul lama ilaawaan islaamka u noqotay mid caadaas sara gaysay ilaahay baa ku mahadsan alxamdulilah magacay cali xuseen xasenlare degmada elcadirow kaldinaa marka daawaday filifil eedin cajiib badiyey anaeed muslimiinta ankaraaxaysayaan gaaladana argagixayaanka daawaday marka muslimiinta nayba lahaa inay muslimiinta ku farxiyaan jihaadka soomaaliya bariga afrika kudhaha kudhaha socda inay marlama jabaariyaan oo gaalada miin iraab la saabtamaan guurguurtaas miindhiina guun gabadhacleen waa inshada khasaari muslimiinta maba lanaamir kasii rogaan aniyo inshaa marbanhu kugaabin dagaalka guurguursunamilana toobashahda toobashayna wayta saxdaad argaad ku sidaron ee muslimiinta insha allah keen gala doona mujaahidiina ragga al-shabaab waa balamaag aad ilaahay beecla galli waana marnaba kumiin kunii jabi doonaa aniyo adowka jabdiirsi anoo murtina la saabtamaan degmada ceelcadda wilaayada gobolka gede haa waxaan ku daawaday filin aad iyo aad u qiimo badan waxaa si gaara ii soo jiita wallaahi murtadiinta iyo gaalada waxaad aragtay lagu dhigaya walaalaha mujaahidiinta ku dhigaayaan guurguurtana waxaad aragtay fagaaraha ka sheegaya markasta cagta la marinaayo jawaabteediioo cad la siinaayo waad aragtay meel kastoo weerar iyo ama gaalo kastoo kufaar kastoo soo dirsato oo asaga laiska soo horumarinaayo loogu abaalgudaayana waad aragtay meel kasto wallaahi si adag iyo adag baa loogu falceliyey wuxuu xaaqin marinaya ama wuxuu soo afjari kara ma lahan meel kastuu joogan asaga ayaa lasoo afjaraya insha allah biidnillaah gurtana wax kastuu fagaaraha ka sheegaayana haddee jawaabteedii oo cad mar kasta la siinaayo muqdishuu joogaa insha allah madaxtooyadan la wareegi doonaa biidnillaah taxanaan ayaa si weyn looga daawaday fagaarayaal kala duwan oo ku yaala wilaayaadka islaamiga iyo dhammaan dalka soomaaliya mahasane cazaama warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh